kulan looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa colaada kasoo cusboonaatay xadkay wadaagaan deegaanada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho odayaal dhaqameed iyo waxgarad ku shiray magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee diriirtu dhex martay in ay colaada joojiyaan iyagoo dhinac kaleena dowlada federaalk iyo maamulka hirshabelle ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii loo joojin lahaa colaadaasi qaar ka mid ah odayaasha kasoo qaybgalay shirkaasi ayaa madasha hadalla kasoo jeediya dagaalka ka socda dhulkan la yidhaahdo shabeellada dhexe hiiraan oo calaag dhulka la yidhaahdo ka socda oo ayaanta dad walaala ahoo isdhalay islana dhashay isla darisa oo isla degan oo ay wax kasta ka dhexeeyaan oo si aanna ku habboonayn ayaanta laga soo sheegaayo isdilaaya ayaan u jeedinaynaa baaq walaalnimo oo leenaha walaalayaana iska keena dileelina ee joojiya xabadda dhexe iyo tan stateskaba waxaan leenahay ha soo baxaano ha ka qayb qaataano kala celinta dadka ha yidhaahdaano kala jooga dadka waxgaradka ha imaadiino dowladuuna dhexa ha ogaato ha soo baxdo midda goboleedka dadka walaalkaa oo deriskaa oo aftiga iyo adeerka isu ah oo deegaankaas isla deggan walaalnimo isku leh oo xaqi dirisnimo isku leh oo xaqi islaamnimo isku leh dagaalka ka dhex dhacay in la joojiyaan ku baaqaynaa walaalayaal dagaal wiilkuma dhasho ee wiilaa ku dhinta
colaad beeleedyada ayaa muddooyinkii dambe kusoo noqnoqonayay deegaanada hirshabelle iyadoo la filayo baaqa nabadeed ee loo diray beelaha dagaalamayay in qayb weyn uu ka qaato xalinta colaadaha soo noqnoqda